بسم الله الحمd لله الثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رsuuل الlh صلى الله عليه وسلم رb cلمنا mنه ma جهلnا وذkirna mنه ma نسيnا waxaa dersigii شhanaad min kitaab الdurar الbahiية fasl fiimaa buu fasal u yahay yejibu ku waajiba cala almukalafi qofka la mashaqeeyey ee baaliqa caaqilka baa mukalaf la yiraahdaa cala almukalafi yejibu cala almukalafi uu waajib ku yahay adaa-uhu gudashadiisu qofka mukalafka ah shayga korkiisa ku waajibkaa inuu guto fima yajibu adaa-uhu cala almukalafi fimaa yajibu cala almukalafi adaa-uhu ayuu fasalu yahay mukalaf mid lab iyo mid dhadig kow doono ha ahaado ow amase tarkuhu yajibu cala almukalafi tarkuhu qofka mukalafka ay waajib ku tahay inuu ka tago oo qofka baaliqa caaqilka ah ashyaa waxaa weeye inuu la yimaado waa ku waajib ashyaada qaarna inuu ka tago waa waajib marka fasalkan taasaa looga hadlaya yejibu waxaa ku waajiba calaa kulli mukalafin mukalaf dhammaantiis adaa-u jamiici maa shay dhammaantii gudashadiis magaasa awjabahu llahu ilaahay isaga ku waajib yeelay caleyhi dushiisa awjaba u waajib yeelay hu maagaba allahu ilaahay caleyhi isaga dushiisa ku waajib yeelay shay kastoo ilaahay dushiisa ku waajib yeelay gudashadiisa ayaa dushiisa ah mukalafka sida salaada sida zakada sida soomka sida xajka waraddi lmadaalim sida madaalimta inuu celiyo wuxuu dulmi galay cid kale xaqeed ah inuu celiyo ashyaadaas qaarna deg degaa looga rabaa qaarna waqtigooda waa iska waasa daan waqtigu ciriir yemin wayajibu waxaa kaloo ku waajiba calayhi mukalafka dushiisa an yu-addiyahu an yu-addiya inuu u guto hukaas calaa maa wej calaa maa qaab calaa maa wej dushiis inuu u guto wejkaasoo amarahu llahu ilaahay oo amray bihi maagaba oo min al ityaani kula imaatina biarkaanihi arkaantiisa uu kula yimaado wa shuruudihi shuruuddii uu kula yimaado wa tajanubi mubdilaatihi mubdilaadkiisa ka dheeraanshaheeda ah waaye uu kula yimaado mubdilaadkiisa oo ka dheeraanaya arkaantiina kula yimaado shuruuddiina kula yimaado oo qofka laba shay baa laga rabaa kow shaygii inuu la yimaado lagu waajib yeelay shayga marka ka labaadna qaabkii loogu waajib yeelay inuu ula yimaado salaaddii la imow horta waa waajib salaadii qaabkii la yiri ha loola yimaadona waa in qofku ula yimaado taas baa la doonayaa marka qofku waxaa laga rabaa casmi iyo go-aan go-aankaasi waa maxay salaad kastoo hadda waqtigeedu soo galay waqtigu marku saa usoo galo duhur soo mari mayno hadda laba arrimood midkood baa qofka lagama maarmaana imaa inuu sameeyo oo duhurkii tukado marka saa waqtigu usoo galo waa imaa inuu casmi iyo go-aan la yimaado inuu sameynayo inta waqtiga lagu jiro hadduusan shaygiina la iman go-aansanna waaba dambaabayaa maalan hadda waqtigii baa soo galay inuu salaadan tukadana waa go-aansaday isagoo aan tukan booba dhintay de dembi ku dhiman maya markaa qofkaas dembiila ma aha waktigii baaba soo galay diyaaradan iyo gaarigan baa saaran tahay waa inaad go-aansateen ashagaan samaynaysa haddii qofkaas wax ku yimaadaan isagoo aan weli samayn go-aankiina go-aansaday awal waktigiina yaa ku jiro dee caasi ku dhiman maayo laakiin xajka qof baa xajkii dibdhigay isagoo awooda inuu la yimaado wuu dhintay dembiilanimo ku dhimanaya ilaa waajibkii xajkaa lagu lahaaye ilaa xajka waktigiisu muxuu ahaa qofka cumrigiisu intuu nool yahay mar ka mida inuu la yimaado waktigiina wuu ka saaray qofku mar haddoo dhintay waktigii bax marka casmi khaasa iyo casmi caamaa kala jira casmiga caamkaa waa maxay qofku markuu qaan gaaro inuu go-aansado wax alaale wixii waajibaada inuu la imaanayo wixii muxaramaadana inuu ka tegayo marka koowaadba ilmuhu saa u qaangaaraa loo sheegaya waajibaadka inuu laga rabo la yimaado muxaramaadkana ka tago casmigan khaaskaana waa salaadan kasoo markaan soo gelaysa inuu go-aansado inuu tukado marka qofkan shaygan wuxuu la imaanayaa sidii loo amray biarkaanihi wa shuruudihi wa tajanubi mubdilaatihi wa ilaa haddii uusan gudan sidii ilaahay u amray ula imaan oo arkaantii iyo shuruuddii iyo wixii ma ilaalin ama wixii burinaya kama dheeraan kaana shaygu la yimid wuxuu noqonayaa baadilan baailan waxba ka jirin waxba kama jiraan rugni boo dhimo shardi boo dhimo wixii burinaya iska dayn waaye dadkii hadda wixii wax burinaya baysan dhab iskaga ilaalinay salaadii qofka intuu ka jiray bay kaba buraysaa wuxuu samaynayaa dhaqdhaqaaqii iyo waxyaalihii wax burinayay iyo wax la mida sidii loogu talagalay mar hadduusan shayga ola imaan kaana baadilan bal u fiirso isagan baa iska taagan waxba kama jiraan wayajibu calayhi waxaa dushiisa ku waajiba mukalafki xiina takliifihi takliifintiisa xaaladeeda qaangaaridiisa waktigeeda alcasmu baa waajiba go-aan aljaazimu go-an alcasmu ljaazim qasad go-an aan taradud lahayn muxuu go-aansanayaa calaa ficli kulli waajibin waajib dhammaantii felidiisa waajibkaasoo qadara caleyhi uu koro iyo wa tarki kulli muxaramin shay la xarimay kulligii ka tegidiisa taas waa inuu marka horeba go-aansado waay hadduusan saa samayn waa dambaabaya qofkan waagi hore go-aansan hadda ha go-aansado yasixu tadaaruku wey haddaa lasoo haleeshan karaa wax kasoo waajiba inaad samaynayso wax kasoo xaaraana inaad ka tegeyso ka kaiiri min annaas sida dad badan ba aysan arrintaas uga tagtay hadday go-aansan karaan ayib xaaraan oo dhan inuu ka tegayo inuusan muslim xal dilaynin muslim dilayn xaqdarro ku dilayn dhacayn xadayn khayaanayn xaaraan oo dhan inuu ka tegayo wuxuu ku waajibayna waajibkaasoo qadar caleyhi baatan hore lagu dara arag kulli waajibin oo qadar caleyhi uu awoodo marbuusan xajka awoodin marbuusan soonka awoodin marka baa laga yaabaa salaadda inuu awoodi waayo waajibka awoodid fataqu llah masadactu isaga awood baa meesha la rabaa xaaraanta mayaa ma awood bay iyada u baahanta tarki kulli muxaramin xaaraan dhan waa inu iskaga dhaqaajiy iyada ya dambe uguma jidhaba wax ildan inoogu jidhaba layna kama xarimin waay sidaas buu markuu qofkii samaynaya aayadda ah yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha xaqa tuqaatihi iyo aayadda ah fataqu llaha ma stadactum waa iyada labada aayadoodna iyana la jamciyo culimada isku nasakday baa jira lakin waxa leeyahy war nasakha baa laga daaye sidaa ha lagu maamulo ha lagu kala towjiihiyo ayib maala manhiyaadkao dhan wuu ka tegayaa qofka xataa u xaaraana qofkii markii marmar loo banneeyo bakti baa la yidhi inuu cuno naftaa ka dhici rabtay baktigiibaa u bannaanaaday ama luqunta ama dhuunta waxa istaagay cunadii wax iskaga dejiya ma leh inuu khamro ka bado cantuuga mooyaane haddii kale waa dhimanayaa waa waa mergede ama waxaa lagu khasbay kelimo kufri iyo gaalnimo keenaysa inuu ku dhawaaqo daruuraad iyo timid awgeed baa taa loo ogolaado waay faslun fi اlaxkaami الsharciya oo fasal u yahay axkaamta sharciyada ah alaxkaam alsharciyati axkaamta sharciyada ah sharciga loo nisbeeyey waxay ka dhigan taha fasalkan axkaam sharciya haddii laga hadlayo xoogaa muqtadafaadka usuul fiqiga usuul fiqiga fanniga la yidhaahdo baa xoogaa laga soo qaadaya addiinu diin waxa la yidhaahdo maa weeye sharacahu llahu lanaa ilaahay anaga noo jireeyey oo min alaxkaami ku bayaansan maa huwa diin diini muxuu yahay waa wax ilaahay noo jireeyey addiin macaani badan bu xagga luqada ku yimaadaa sida daacada iyo cibaadada iyo jazaha iyo xisaabta iyo maaliki yowmiddiin amaa hadda sharciga markii laga hadlayo maa sharacahu allahu ilahay wuxuu noo jireeye wey nebi maxamed carabkiisa naloo ku jireey calayhi salaatu wasalaam lanaha naga oo min al axkaami ah diin maxaa loogu magacaabay waa u hogaansamaynaa millana waa la yidhaha milla waay milla maxaa loogu magacaabay malaggaa yumlihi cala rasuul malag baa yeerinayay diinta xaggaasaa laga keeno malag baa yeerinayay nebiguna hanaga noo yeeriyey calayhi salatu salaam waaye casharkan nebiguna naga noo dhiga waaye isagana waxaa u dhigayo u yeerinayey malag loo soo diray sharcina waa la yidhaha diin kow milah labo sharci iyo shareeca ilaahay baa jireeyey weeye bimacnaa caddeeyey fain allah faallah huwa shaaricu xaqiiqa jireeyaha sharci keenaha sharci dejiyaha iya xaqiiqatan waa allah nebiguna shaaric waayahay laakiin waa majaaza xag rabbi wixii ka yimid nebiga inaga noosii caddaynaya calayhi salaatu asalaam waay gruub kaloo meel halkeena iska fadhiyo sharci dejiyaalahoo dadka u haya axkaamtay diinta ma jidho nidaamyo kale iyo waxyaalo kale iska xarxariiqanayaan mooyaane ilaahay baa soo dejiyey koonkan iyo wuxuu ku maamulmi lahaa nebigaana noo sii cadeeyey calayhi salaatu wasalaam waa arkaa iyaga laftoodu mucaamalaadkan dunawiga wixii diintaan ka soo horjeedin oo diintu ogoshahay waxbay ahaan lahayde laakiin inuu qofku ma garanaysaa dhaho sharci dejiyan ah ama sharci dejiyaal ya kelimad khatarteeda le wey ilaahay baa sharciga soo dejiye sharci maqan ma jiro innaga ku camalfalka iyo qaadashadii baa laynaka rabaa waaya axkaam baa laga hadlayaa waa khitaabka ilaahay ee ku tacalluqaya ficlulmukalaf wahiya axkaamtaasi alwaajibu waa waajib kow isagaa ugu horeeya waajib marka fiiriyo axkaamtaani ma shan baa ma toddoba ah waajib waajib waa maxay halkaana lagu bartaa hadda qofkan markaa weydiisid ama ardayga waajib waa maxay markii la dhaho waa inuu tan ka jawaabi karo maxay waxa waajib waxa weeyaan waxa laga hawaabinayo qofka falidiisa hadduu sameeyo hadduu ka tagana loo ciqaabayo waajib wa kaas maa yuhaabu calaa ficlihi wa yucaaqabu calaa tarki waaya haddaan ilaahay iska cafin loo ciqaabayo waajib iyo faral waa isku mid ilaa xajka markii la joogmaya baabulxaj baabulxaj waajib waxbaa loo yaqaan wixii dhiig lagu kabi karo haddii qofku xaajigaa ka tago ya waajib marka waajib wa kaas walxaraamu kan labaadna waa xaaraam xaaraam waa maxay xaaraam waxa weeyaan waxa qofku hadduu faraha ka qaado iskaga tago ajir baa la siinaya hadduu la yimaadana waa ku dembaabaya xaaraam iyo muxaram iyo dembi iyo macsiyo iyo waxaasoo dhan baa la dhahaa wthaaliثu midka saddexaad macnaha alwaajibu wاlxaraamu iyo wsunatu sooma kan kalena waa sunada suna le sunna sunna waa maxay wixii falideeda la iska ajar siinayo in la sameeyaa la iska ajar siinaya in laga tagana laisku ciqaabaya sunna qofkii ka tagay ciqaab mudan maayo ciqaab mudan maayo waaye sunne iyo manduub iyo masnuun iyo mashruuc iyo naafilo iyo mustaxab iyo taطawuc iyo muraqabu fiihi iyo xasan iyo waxaas dhan waa isku mid waaye taasna maxaa la yidhaahdaa sunaa la yidhaahdaa manduub baa la yidhahda manduub ayb aلsunna wاlmakruuhu kan kalena maxaa la dhahaa makruuh wax la kahaday wey karaahiya waa qofku hadduu ka tago ajir buu helaya hadduu hadda sameeyana dembi ma leh karaahiyu ku dhacay bes walmakruuhu baa layidhaha walmubaaxu kan kalena mubaax baa la yidhaahdaa mubaax wax iska bannaan mubaax ama xalaal ama jaa-is hadduu sameeyay hadduu ka tagaa iska siman waay midna lama rajixin waa iska mubaax inuu ka tagayo inuu sameeyo kaasna mubaax baa lay mubaaxa marmar baa laftiisu daaca kuu noqonaya shay mubaaxa daaca kuu noqonaya see kuugu noqonaya niyada awgeed qof baa hadda cuno cunaya cunadan wuxuu u qadaynayaa maanta daacada ilaahay inuu ugu xoogsado iska mubaax inuu maanta cuno cuno ajir baa loo qoraya xoogaa buu seexanayaa maanta wuxuu uga nigeysanayaa nashaad inuu helo casharka akrin karayo oo dhegeysan karayo oo tukan karaya caawo oo wixii la mida ajir baa loo qoraya mubaaxii caadiga hurdadii baa ajir looga qoraya waa niyadaas darteed axkaamta waxaa la yihahdaa alaxkaam altakliifiya axkaam alwadciya jiro dee iyada wuxuu ka soo qaatay baadilkii saxiixa keliya wاlbaailu baailkii weeye wsaxiixu iyo saxiixi kuwaani waxaa laleeyahay axkaamtan hadda u ku daray axkaamu takliifiyada ma ahayne waa axkaam اlwadciya baail iyo saxiix saxiix waa maxay wixii sharciga ilaahay waafaqa wey sidii la rabay buu ula yimi baailkuna sidaas wixii kasoo horjeeda wey sharciga ilahay si khilaafsan buu ula yimi wa umuuru diini diinta arimaheedu arbacatun wa afar umuuru diin arbaca kam umuuru diin umuuru diin waa imisa arbacatun waa inaa dhihi kadhi diinta waa qawaacid waxaan muhiim ah waa afar umuuru diin hadda maxaa looga jeeda diinta inay jidho joogto maxaa calaamaad u ah calaamaatu wujuudihi maxaa ah afar shay kama qaalahu nawowiyu raximah اllahu tacaala maqaasidu nawowiya maya meelahaas kushe axaduhaa midka koowaad asidqu kan koowaad waa run bilqasdi qasdiga oo maca lqasdi bilqasdi maca lqasdi qasdiga maciisa in laga run sheego aلصidq oo bilqasd ahaada wey maca alqasd wa macnaha waxa weeyaan alcibaadaةu waa cibaado cibaadada in la guto biالniyati iyo cibaado oo biniyati ahaatay cibaadadoo dhan waxa weeyaan niyadii waa inay noqoto cibaado saxiixa ah cibaadadoo dhan niyaa la rabaa niyada qofkii ka taga waxba uma jiraan inama alacmaalu biniyaati cibaado oo biniyati ahaatay marka lagu leeyahay alsidqu bilqasdi macnaheedu waa maxay midda koowaad waa alcibaadatu oo biniyati ahaatay iyo wilkhlaas ahaatay cibaadada niyo iyo ikhlaas waa inuu ila timaad ikhlaas waa macal ikhlaas alla dartiis waaye alla dartiis buu uga jeedaa faman kaana yarjuu liqaaa rabbihi liqaaa rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ikhlaasku cajabadana jacalana allahu tacaala min alcibaadi almukhlisiina bimanihi wa karamihi aamiin buu yidhi waaya halkan fiiri marka haaniyaha midka labaad arrimihii afarta ahaa sixatu lcaqdi caqiidada asxideeda wey maxay tahay maxaa looga jeedaa wa macnaahu kaa macnihiisuna waxaa weeyaan an yactaqida qofku inuu caqiideeyo ana allaha ilaahay waaxidun mid inuu yahy wa annahu ilaahayna mutasifun inuu ku sifaysan yahay bikulli kamaalin wanaag oo dhan cadaalad run yaboohiisa inuu macnaha wahawfuliyo wa annahu ilaahayna munazahun in laga hufayo oo ka hufan yahay can kulli nuqsaani nuqsaan dhammaanteed dulmi been gabood ballanka bax bukli wixii nuqsaan oo dhan ilahay shaqo kuma leh marka fiiri ilaahay kamaalaadkiisu meelay ku dhammaanayaan ma leh naqaa'istuna wax xun oo dhan waa badan yihiin shaqo kuma leh hadda maxaa caqiidada muhiimkaa fiiri gaaban oo aa qabsanaysa ilaahay inuu ku tilmaaman yahay kamaal oo dhan wanaag oo dhan ku sifaysan yahay nuqsaan oo dhanna inuu ka hufan yahay wakaa arrin waxaa qof kasta qaban karaa intaas caqaa'idkaasi waa maxay waa sida la rabo oo saxdaa weeyaan waa caqaa'id ahlu sunna waljamaaca dadkii sunnada nebiga ehelka u ahaa weeyaan caqaa'idkoodii haaliثa midka saddexaad alwafaau oofin weeye bilcahdi la oofiyo ballanka cahdigaa la oofinaya ballanku muxuu y wixii ilaahayn aan ballan ku qaadnay waxaan hadda cibaadaya daacaah cahdi weeyaan wa macnaahu waxa weeyaan ilaa aayad qur-aan ahayd wawfuu bicahdii uufi bicahdikum mufasiriintu maxay dhaheen macnaheedu waxa weeye an yu-adiya inuu qofku guto an yu-adiya shaksu bay ka dhiganta alfaraa'ida faralyaalka fii waqtihaa waqtigeeda faralyaalku haddii lala qabo shuruuddii iyo arkaantii sidii la rabayna loola imaanayo shaygiina la imow sidii loo jidayana ula imow somayna soo marin fii waktiha waktigeed loogu talagalo raabicuha midka afraad oo umuuru diinka ka mid ah ijtinaabulxaddi xadda ka dheeraanshaheeda wey qofku waa inuu xadda ka dheeraado xad maxaa looga jeedaa midkaas waa noo fasiraya wa macnaahu afartan midkaas wuxuu na yidhi wa macnaahu waa muhiim in lasii qeexo macnihiisu waxa weeyaan xad waxaa la dhahaa horta xad alxaajis bayna almacsiya waaaca daacada iyo macsiyada waxa kala teedahaya waa inuusan daacada inta dhaafo ilaahay adee daacadiisii macsi u dhaafin oo wax layn oo wax kharibin oo wax yaa khayaanin marka taa macnaheedu waa maxay macnaha waxa an yatajannaba waa inuu qofku ka dheeraado maxaarim allahi tacaala ilaahay waxyaal xarimay falaa yaqrabuha ma dhowaanayo walaa yatanaawaluha ma laacayo walaa yartakibuha ma korayo tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha waaye falaa taqrabuuhaa baa kasii xeel dheer oo ka dambaysa tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha labada aayadoodba waa waa midba waa sidaas ay tahay hadda laakiin waxaa sii xeel dheer falaa taqrabuuha marka ilaahay faralyaalba uu faral yeelay nebigu isaga inoo lahaa calayh sala slam falaa tudayicuuha hadday cinina waxadda xuduudan xadda xuduudan xuduudan wey meeshaas falaa tactaduuha waxarama ashyaa falaa tantahikuuha ha jirinina alxadiid marka xadda waa inuu qof ka dheeraado ilaahay soodintan in la galo ma ogolo xaddan uu xarimay binu aadankan baa isku baabiinaya hadda xaddaydii baa soo gashay iyo xaddayda iga bax iyo xagga iga durug soo ma tan haddii qofku u dulqaadan waayo isagoo raalli ku noqonaya xaddi ilaahay meeshu ilaahay ogolo diiday inaan la gelin inuu isagu galo ku nabad galo ilaa waa kan dowladihii iyo maamuladii iyo dad dadkii iyo waxay isku haysaan xaddii halkan waa xaddaydii iyagu hadday tan u dulqaadan waayeen isan ku raali noqon karin ilaahay xaddiu diiday in la galo tilka xuduudullaahi falaa tactaduuha iyo falaa taqrabuuha iyo soodintan inaan loo soo dhowaan soodintaas waa maxay waxa ilaahay xarimay inaan la gelin taa weeyaan ma ogolo ilaahay ma ogolo waxaas faldambiyeed iyo dhibaato dhacay ilaahay raalli kama aha ma ogolo waaye intaa hadda waxaa looga baxaya mataqaanaa waa xoogaa usuul fiqiga waa fanni dhan oo jira oo ballaaran min waraqaad ilaa jamcu ljawaamic wa shuruuxihi yaa ayib markaasu hadha wuxuu ka hadli doonaa fiqhigii kale fiqhiga axkaamtaha usuul fiqi iyo fiqi bay kala yihin mogta halkaa wixii ka bilaaba fiqigii baa ka bilaabanaya dahaaradii iyo nidaamkii iyo waxaas haddaba kitaabka fiiri inta qofku baatinkiisii iyo caqiidadiisii iyo waxaasoo dhan u hagaageen buu wuxuu misna la imaanayaa tii daahirka ahayd weliba waxaa lagu bilaabayaa salaada iimaan iyo islaamnimaa laga soo sheekeeyey salaadana dahaaro waa in lagu bilaabo la dahaaradu waa miftaaxu salaad salaada furaheedi wey wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab